dowladda maraykanka ayaa si rasmiya u furtay barnaamijkeeda bakhtiyaa nasiibka ee fursadaha ku noolaashayaha maraykanka inkastoo ay jiraan kumanaan qof oo hore ugu guulaystay oo dibidhac u ku yimi rajadooda nolosha cusub kuwaasoo u dhashay dalalka afghanistan masar beyru iiraan iyo weliba waddamo kale jamaal axmed cismaan ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya
iyadoo ay dowladda maraykanka ay si rasmiya u furayso barnaamijkeeda bakhtiyaa nasiibka ee lootriga loo yaqaan ama green kaarka lagu helayo waddanka maraykanka dadka imaanaya ayaa ku ku guulaystay sanadkii hore ee ka kala imaan lahaa dalalka afghanistan masar peru iyo iiraan iyo waddamo kale ayaa hadda waxa ay rajadooda noqotay qaarkood mid soo yaraata kadib markii muddo sanad ah oo laga rabay in dadkaasi ay dibdejin u helaan waddanka maraykankahi aanay dhicin islamar ahaantaasina ay hadda tahay inay mid kale oo cusub soo cusboonaysiiyaan oo ay soo doortaan maamulka biden ayaa arbacadii ku dhawaaqay in diiwaangelinta barnaamijka fiisaha muhaajiriinta kala gedisan ee sanadka laba kun iyo saddex iyo labaatan oo sidoo kale loo yaqaano bakhtiyaanasiibka kaarka cagaaran ama green kaarka ay bilaabatay kongareesku waxa uu ogolaaday in shan iyo konton kun oo kaararka green kaarka ee muhaajiriinta la siiyo dalalka kala gedisan ee dunida ka imaanaya sanadkan si kor loogu qaado kala duwanaanshiyaha dadka ka imaanaya dalalka kala gedisan ee caalamka ee maraykanka soo galaya diiwaangelintu si fiican ayay u socotaa iyadoo islamar ahaantaasina bilaabantay bishan oktoobar kiiska sanadka laba kun iyo saddex iyo labaatan laakiin waxaa jira dibidhacyo ku yimid kuwii hore qaarkood oo ay sababtay in qaarkood dadkaasi ay maxkamado la tiigsadaan maraykanka ayna ku eedeeyeen in muddadii sanadka ahayd in dadkaasi lasoo diro oo ay maraykanka ku yimaadaan aysan dhicin taasoo ku kalifaysa inay mar kale dib u doortaan ama ay usoo raadsadaan barnaamijka green karka oo ay ka qayb galaan bakhti nasiibkaas maraykanka oo codsiyo cusub hadda aqbalaadiisu bilaabay ayaa haddana mas-uuliyiintu waxa ay qirayaan inay jiraan dibidhacyo aada u xoogan oo xagga socodsiinta kuwii hadda jiray ee hore ugu guulaystay kaararkaas kuwaasoo badankooda la xareeyey inta lagu guda jiray maamulkii madaxweynihii hore ee maraykanka trump waxaana dadkaasi dibidhacyada ku keenay ka mid ah dhibaatooyinka coronavirus ee caalamka uu ku geystay dad la mid a samaar oo shan iyo soddon jira taariikhyan kasoo jeeda waddanka masar oo hore ugu guulaystay tartanka gaar ahaan sanadkii laba kun koiyo labaatan ayaa hadda rajadooda ahayd inay maraykanka soo galaan soo xirmaysa samaar oo codsatay in magaceeda labaad aan la isticmaalin sababo la xiriira dhinaca amniga ayaa sheegtay inay ka hadasho xadgudubyada ka dhacda waddanka masar ayna sidoo kale rajo wanaagsan ka qabtay in maraykanka ay galaan iyada iyo qoyskeeda ay nolol cusub halkaasi uga bilaabanto balse sida muuqata hadda aysan taasi suuragal ahayn waxay sheegtay in howsheeda ay ahayd in lagu soo gabagabeeyo bishii sebtembar aynu kasoo gudbinay soddonkeedii sanadkan laba kun koiyo labaatan laakiin dowladda maraykanka kama aysan jawaabin bay tiri inta badan su-aalahayga ku aadan kiiskayga ee barnaamijkan waxa ay samaar sheegtay in fursadda socdaalka ee maraykanka iyadii qoyskeeda uusan u hayn mid ay raaxo ku doonayeen inay maraykanka ku helaan balse ay rajeynaysa inay nolol wanaagsan ku helaan wadanka maraykanka taasoo sheegtay inay dhibaato kala kulmaysay biliiska dalka masar tan iyo sanadka laba kun lix iyo tobankii markii ay bilowday inay ka hadasho gaboodfallada iyo tacadiyada ka dhankaya dadka uqalmitaanka fiisaha wadanka maraykanka lagu imaanayo ee dadka ku guulaysta loteriga ayaanan loo sii gudbin karaynin sanadka kale ee soo socda waana in qofka isla sanadkaasi howshiisa ay ku dhammaataa muddo sanad marka laga fiiriyo bisha oktoobar ilaa iyo bisha sebtembar ee sanadka kale xigta samaar oo ah hooyale saddex xaruur ayaa go-aansatay inay ku biirto dad kale oo ku guulaystay fiisaha loteriga ee wadanka maraykankahi balse aanay dibudejintii kahelin wadanka maraykanka kuwaasu hadda maraykanka dacwado ka dhan afuray imiilo ay v o edu ka heshay afhayeenka waxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa lagu sheegay in dadka lagu xusho barnaamijkaasi green karka viisaha loteriga maraykanka aanay micnaheedu ahayn inay islamarkiiba fiisaha helayaan balse taas ujeedkeedu keliya ay tahay inay xaq u yeesheen inay ka qayb qaataan barnaamijka bakhtinasiibka dibdejinta wadanka maraykanka dadka helaya
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo warbixintaasi nala socodsiinayey